wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya korneyl cabdiraxmaan maxamed tuuryare waxaan wax ka weydiin doonaa xukunada ay maxkamaddu qaado iyo weliba qodobada ay u cuskadaan sidoo kalena dhegaystayaasha ayaa su-aale ka weydiin doona sida ay u arkaan howlaha iyo sharciyada ay maxkamaddu qabato ama ay isticmaasho marka ugu horeysa guddoomiye kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waan ku dhawahay maxkamadda ciidamada qalabka sida marka la yidhaahdo dad badani waxay sawiranayaan in ay tahay maxkamad qaada dacwooyinka iyo kaysaska la xiriira ciidamada qalabka sida bal shaqada ay maxkamadan qabato oo aada u taagan tihiin dhegaystayaasha intooda hadda aan fahmin iyo guud ahaanba shaqadeeda bal noo sharaxa
waad mahadsan tahay falastiin maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa la aasaasay kun sagaal boqol lixdan iyo labadii waxaa waagaas lagu aasaasay maxkamadda milatariga ilaa toddobaatamiyadiina markii lasoo gaarana waxaa laga dhigay maxkamadda guud ee ciidamada o dhan ee qalabka sida soomaaliyeed waad og tahay marxalada lagu jira maanta oo dambiye aan soomaaliya aysan aqoon jirin dambiye adaab baa jira waagii maxkamadii soomali waagii dawladii soomaaliya ay jirtay waxaa jiri jiray maxkamad gaar oo layihaha maxkamadda badbaadada oo dambiyada caynkaas iyo jabahaadka iyo hubka waxaas marxaladda haddaan joogno maxkamadii badbaadada ma jirto marka maxkamadii ciidamada qalabka sida oo arrimihii ciidamada qaadaysay waxaa ugu soo darsamay inay dambiyada kaloo waaweyn oo organized crimeka la yihahdo wadanka ka dhacaya ay iyaduna qaado duruufta lagu jiro maxkamadaha kale aysan qaadi karin iyaga kabaaskii guud oo xagga amniga ah waxay qaadaan maxkamaddu kaysaska argagixisada la xiriira kaysaska burcadbadeednimada la xiriira kaysaska afduubka iyo dhaca organize garaysan amba maarata abaabulan ah iyo maxaanku waxyaabaha caynkaas adigu organize crime waxa laisku yidhaaha o dhan ayadaa imika qaada oo dambiyada abaabul awood loo siiyey maadaama dambiyada abaabulan oo ay ugu horeysa ugu horeeyaan argagixisada iyo burcadbadeeda iyo kuwa kale abaabulan sida afduubka iyo dhaca abaabulan iyo kufsiga abaabulanta
gudoomiye waxaa jira in hadda ay jiraan sharciyo cusub oo ku saabsan qaabka loo maxkamadeynayo marka qofka lagu helo inuu yahay shabaabka oo kale oo reerkiisii oo kale ay dhici karta in la maxkamadeeyo maxay tahay jawaabta arrintaasi adinka ka maxkamad ahaan aad ka heleysaan dadku ma ku qanacsan yihiin ma jiraan waalidiin caruurtooda soo sheegaya si ay xukunkaas uga badbaadaan maxaa idinkaaga soo baxay qodobkaas ilaa hadda ilaa hadda feedbacka laga soo gaaraya bulshada wuxuu caddeynayaa in bulshadii ay heshay qaab ay dawladdii kula shaqeyso oo qaab ay waddanka amnigiisa iyo horumarkiisa ay uga qayb qaadato oo qayb qaabkaasoo ah in guri kastaba mas-uuliyad la saaro oo la yidhaahdo guri kastow yaan qarankaaga yaan qaranka laga duwaynin gurigaaga oo ilmaha gurigaa jooga iyo dadka ay mas-uulka ka tahay laay marka feedbacka bulshada naga soo gaaray horta waakaa waxay keentay markaan arrintan ku dhawaaqnay sida hay-adaha amniga laamaha kala duwan iyo laamaha gobolka banaadir waxuu igu soo wargeliyeen ilaa hadda dadku dhawaada afar boqol oo waalidiin ah ayaa soo diiwaan geliyey caruurtoodii oo sheegay in caruurtii ka maqan yihiin qaarkood ay shabaabku og yihiin qaar kalena aysan aysan ogeyn meelay jiraan oo ay u badan tahay inay shabaab ka jiraan waa lala socdaa xaaladahooda magacyadoodii baa qoran xeeliyadii ugu dambeysay meeshii ugu dambeysay baafin amni mashruuc la yidhaha ayaan ayaan bilaabnay baafin amni sida haddii qof lumo baafin baa idaacadaha la geeyaa marka in qofkii maqnaado amba lagu tuhmo inuu cadowgaas u galay argixisada ah in baafin amni ay waalidku saaraan oo idaacadaha ayagoon tegay meelaha quseyso oo xafiisyada ay yimaadaan ayaa bilaabatay ilaa afar boqol waalidiinha igusoo ilaa ku dhawaa ayay igu soo wargeliyeen dhanka kale waa ilmahoodii keenay ilaa hadda ilaa sideed iyo toban waalidiin qof asaa isoo dhiido sideed iyo toban waalidiinana caruurtoodii bay keeneen oo mid kamid a aan ugu horreeyey aan ad idaacadaha ka aragteen aan aan aan aan abaal marinay feedbacka amba natiijadu ilaa hadda ay ay ay keentay waa intaas sana waalidka caruurtiisii ku og shabaab amba uga shakisan amba ay uga maqan yihiin shabaab ee aan contribution ka geysan inuu isagu kasoo bixiyo hadduu kasoo bixi waayana laamihii ay qusaysay aan la wadaagin iska aamusay marka lasoo qabto kadaba yimid
waalidkaasi waa in ay ay maxaan qodobkaasi waa inuu shaqeeyaa marka feedbackguna waa sidaas natiijaduna waa sidaas dadka kale dee aan weli fahmin ee la qabsan laana waxaan rajeynaynaa inay maalmaha amba muddada soo socota ay la qabsan doonaan insha allahu tacaala
maxkamadan inta badan xukunno adagay fulisaa oo dilku uu ka mid yahay taasoo u baahan wakti iyo in aada loo baaro oo qofka uu xaqiisa helo nidaamka soomaaliga ee cadaaladdan waxaa la sheegaa inuu dulduleelo badan leeyahay qaab sidee ahaad marsiisaan qofka marka la xukumayo ama dacwadiisa la qaadayo
horta adduunka nidaam aan dulduleel lahayn ma jiro wax boqol kiiba boqol ma jiraan laakiin soomaaliya dadka dibadaha jooga amba dadka kale aan soomaaliya u dhalan waxaa laga yaabaa inay ka aaminsan yihiin zero fikrado khaldan annaga dawladda soomaaliya amba hay-adaheeda institutionskeeda wax waa ka dhimanaa karaan laakiin haddana sida isku wada midna ma ahan sida loo buunbuuninaayo inay inay maaragta aysan aada u tayo lahayna ma ahan maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaan ku xaqiijinayaa xafiisyadeeda kala duwan ee sharci waa dhisan yihiin xafiiskii xer ilaalinta guud wuu dhisan yahay maxkamadii darajada koowaad oo ah maxkamadda kiisaska inta badan qaada way dhisan tahay maxkamadii sare ee racfaanka loo soo qaadayana waa dhisan tahay waxaa jooga garsoorayaal aqoon u leh ciidan iyo ah maxaan ku dhahdaa culumtan sharciga iyo xeerarkana soo bartay kuna soo shaqeeyay qofka marka lasoo qabta marka hay-adaha dambi baaristu ay noo keenaan ee amniga annaga xeer ilaalinta iyada ayaa sii baasta qofkan wixii ay qofkan kusoo eedeeyeen inuu yahay in kale dokumintigu inuu sax yahay in kale qofkii haddii xataa ay tuhmaan in qofkan cabsi looga keenay waxyaabaha evidenciga uu amba qiraalka ah waan sii baarnaa kadib xeer ilaalinteedu markay ku qanacdo inuu faylkan dhisan yahay qofkaana waxa lagu eedeynaya uu la muuqdo maxkamadda darajada koowaad bay u gudbisaa dacwad oogid bay samaysaa maxkamadda darajada koowaadna dembigii qofkaabay u fadhiisat way mudaysaa dacwada markay u fadhiisatana wixii la hor keeno oo qiraala oo cadeynle oo markhaatile qofkii markuu watana dee way xukuntaa qofkii wixiisi wax ka dhiman yihiin oo sisi wax yihiinna xorriyadiisa bay siisaa waa mahadsantaa guddoomiye waxaan siinayaa su-aalihii dhegeystayaasha waxaa qadka ku jira abukaata cabdirasaaq nuux haye maxaa su-aalahoo qabtaa abukaata
bismillahi raxmaan raxiim horta waa in salaamaya v o a maxaa la ahaa falastiin iyo guddoomiyaha maxkamadda iyo dhammaan dadweynaha waxay dhegeysanayo salaantaas ka bacdi waxaan guddoomiyaha weydiin lahaa maxkamadda ciidamada qalabka sida way hadda maxkamadda wax dacwadaha o sida qodobka aada adeegsataan oo ah laba boqol labaatan iyo ko oo aada ku xukuntaan kacdoon hubaysan baa la dhahaa wuxuu ku yaalaa kood ishbinaalaha caadiga ah oo dalka dacwadahana waxaa geli jiray maxkamadda gobolka caadiyan arrimaha hadda ammaanka iyo waxaas iyo broblem jiro oo idinkugu soo wareegtay marka ma helayaa qofka xuquuqdii uu ku heli lahaa maxkamadan gobolka haddii ay xukun ku rido wuxuu aadi lahaa racfaan racfaanka marka uu aado hadday hataa xukun ku raacdo maxkamadda sare uu tegi lahaa maxkamadda sare marka uu tago hataa hadday xukun ku qaado waxay wuxuu heli lahaa isla maxkamadda sare waxa la yihahda dib eegis revision uu heli lahaa kadib u haddana cabasho madaxweyne heli lahaa marka bacdamaha idinku hadda aad tihiin laba darajo case oo maxkamadda darajada koowaad ciidamada tan iyo tan maxkamadda sare oo adiga aad joogtid qofkii spaceka isla maxkamadda sare ma leedahay haddii xataa xukun adiga aad ku rid maxkamadda sare ku rido qeybdii uu eegeysa qofka horta ma helaya waa su-aasheeda koowaad midda labaad waxaa weeye waxaan kaloo weydiin lahaa guddoomiyaha arrinka waxaan maqlayay oo idaacaddaan ka maqlay in adiga guddoomiyaha ah adigoo hadlaya oo le waalidka aan soo sheegin cunugiisa oo shabaab ah waa dambiile qaarna waa noo xiran yihiin waana xukumi doonaa arrinkaas ayada ah dhaylkaas qaanuun ama sharci oo aada u daliishateen ayadana waan rabi lahaa sababta waxay tahay waalidka mara marag uma furi karo wiilkiisa oo waa qofkii dhexli lahaa oo danaynayay dhinaca kale haddana marag kuma furi karo saan u naqaan annaga sababtoo ah waxaaba laga yaabaa wa waa looyarkiisii marka akhbaarta ah haddii wiilkiis uu shabaab yahay oo weliba uu baaliqba yahay waxaa laga hadlayo waa qof baaliq ah hadduusan soo sheegin waa dambiile meesha ayada waan rabaa sababta waxay tahay aabaha wiilka lasoo qabtay oo shabaab way leeyahay saa haddaba sheegaysa xuquuquu leeyahay inuu qarayn qabsado ah waa mahadsantahay aabbaha waaba qofkii qarayn qaraynka usoo qaban lahaa wey oo dhihi lahaa wiilkayga kaale ii difaaca marka ma sooma moodid akhbaartaasi inay u socoto abukaatiyaasha oo ah qofkii abukaati yidhaahdo qofkaani shabaab maaha oo difaaco waa danbiil noqonaya oo kusoo shegaysa soo maaha waa mahadsantahay n aan u dayno guddoomiyaha abukaate waad mahadsan tahay qodobka laba boqol labaatan iyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waa runta waan adeegsanaa waxaan la akrinaa laakiin qodobka lixdan iyo afaraad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo asagana isla same case ka hadlaya isla casekaas ka hadlaya waa qodob oo qodobkaasba sidaasaan waxu xukunaa arrinta kale horaan uga jawaabay oo ah waxay ahayd in maxkamadahan gobolka ay qaadaan oo maxkamadaha gobolka duruufo aysan aysan kiisaska caynkan oo kalea aysan ka qaadin karin baa jira oo kiisas amni ah oo kiisas fahan ah waxa weya cadow baa lala dagaalamaya ajnebi iyo soomaali isugu isugu jira oo amni khalqal gelinaya oo oo dagaal kusoo qaaday marka maxkamad caadi oo reer ah oo maxaan ku yidhaahdaa wax ay hadda ay duruufihiisa aada ula socon karto inaysan ahayn baa loo qaatay marka madaxweynihii hore soomaaliya ayaana arrintan go-aamiyayo in maxkamadda ciidamada qalabka sida loo wareejiyo dambiyada caynkaa maadaama maxkamadii badbaadada ama maxkamad special hoo sharciyaysan aysan jirin qodobkaas sidaas weeye sidaas baa xalkiisu noqday ah dib u eegis way leedihiin su-aasha ah yes mar haddii qofka maxkamadii darajada koowaad ay soo xukuntay oo racsaan qaatay oo racsaankiina la xukumo waxa weeye qofkaasi racsaankaas wax ka dambay kara hama jiraan diyada waaweyn oo argagixisada ay yihiin laakiin duruufo kala duwan markay soo baxaan oo qofkii qof caadi yahoon dembiyada caynkaan oo kale argagixisada ah amba dembiyada qaranbil waxaysan ahayn dib u eegis kale wuu yeelo karaa oo annaga nafteena kiisas kiisaska caynkaas waxaan u wareejinaa maxkamadaha reedka marka su-aashaada sidaas waaye su-aasha waalidka walaal waan sheegay horaan u sheegay waalidka arrinkiisu ma ahan arrin layska soo qaatay maahan muwaadinka ayuu kamid yahay waalidku waa muwaadinka soomaaliyeed marka waalidka in waajibaad la saaro oo gurigiisa dadka joogaahi aysan asigana dumin qarankana dumin deriskiisana dumin waa waajib diiniya waana waajib qaran qodobka laba boqol sideetan iyo saddex ee xeerkeena ciqaabta soomaaliyeedna wuxuu leeyahay muwaadin kasta xog xog amniga khatar ku ah iyo heybadda dowladnimada ee aan meelaha ay qusayso aan usoo sheegin muwaadinkaas waa dembile waxaana lagu ciqaabayaa lix san lix bil ilaa hal sano oo xarig ah lama oran waalidku markhaati ha ku noqdo wiilkiisa maxkamad horteed meeshu ma ahan waa wada shaqayn amni waayo marka arrinkaasna wax diidaya male doodo badan waa la geli karaa oo falsafaysan laakiin sharciyan wax diidaya ma jiraan waalidkuna muwaadinkaas buu kamid yahay gudoomiye hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxay ka hadlaan xukunada lagu fuliyo meelaha fagaaraha ah oo ama dumarka ay imaan karaan ama caruurta ay imaan karaan ama qofki ehelkiisa uu imaan karo kaasoo marka dambena saameyn ku yeelan kara qofku markuu arko qof ehelkiisa ah ama qof uu yaqaano hortiisa lagu dilaayo maxaad dilalka aa fulinaysaan oo ay maxkamadda xukunada ay riddo loogu fuliyaa meelaha fagaaraha ah waad mahadsan tahay ujeedada maanta aan ka leenahay waa ujeedo muhiim ah in fagaaro lagu fuliyo oo duruufta maanta aan ku jirno waa u muhiim horta maanta maadaama aan cadow la dagaalamayno cadowgiina uu soo khiyaanayo caruurteena uu leeyahay laydin dili maaye waad soo waadin soo fakinaynaaye dadkiini dalkiini soo laaya in dee la muujiyo in saaxiibadoodii kasoo horreeya lasoo waday cadaaladda la marinayo ay arkaan waa u muhiim duruufta maanta la jiro oo ah duruuf amni iyo duruuf kale oo dadka ayagii lagu khaldayo waxyaaba aan saxayn qodobka labaad wax diidaya ma jiraan annaga broceskeena iyo xanaankeena dowladnimo waa wax soo jiri jiray wax diidayana male oo hadda sharcikeena ee arrinkaa naga diidaya ama kasoo horjeeda male waana wax hore loo samay jiray qodobka saddexaad annaga hay-ada xuquuqul insaan wixii saxa waa ku taageeraynaa waana soo dhaweynaynaa laakiin wixii aan sax ahayn oo sharciyadeena khilaafsan amba duruufteena amni oo aan ku jirno iyo dagaalkaan ku jirno maanta oo dagaal masiiriya ah dee waan soo waa waan ku ixtiraamaynaa laakiin anagu hawsheeda waan qabsanaynaa
gudoomiye laakiin shabaabku markay hadda dilalka fulinayaan oo kale waxyaabaha ay sheegaan waxaa ka mid a in sida hadda adiga u sharxay siday u sharxaan oo ah in dadka kale ee la midka ah ay ku quus qaataan laakiin dhallinyarada markay arkaan qof hortooda lagu dilaayo ama ehelku u daawado saameyn maskaxiyana inay yeelan karto ayaa dadku ay sheegayaan gaar ahaan dadka barta ama cilmi nafsiga iyo kuwa xuquuqda aadanahaba marka adinka ma idiin muuqataa dhinaca kale inay arrintaas khatar yeelan karto
idaacaduhuba markay soo deynayaan barnaamij aan saxayn waxay hoos kusoo qoraan barnaamijkan caruurta ha ka fogaadaan iyo haweenku marka dee waajib waalidkii saaran waay inuu marka waxyaabahaas oo kale ay dadka la tusaayo ay waa message muhiim oo in la diraysa marka inta aysan qusayn inay waalidka ilmihiisa inuu ka fogeeyo oo waajib waalidka saaran weye waxaa ka muhiimsan baan isleeyahay arrinta taa arrintaas waxaa ka muhiimsan messageka ay dirayso oo aada u muhiim ah oo aan aan u dirayno dadka ay qusayso waxaa ka muhiimsan messageka ah soo celinta rajadii ummadeena cadowgaani saa cadowgeena wuxuu cadowgaani wuxuu ummadeena diray amba shacabkeena wuxuu isku tusiyey inaan laga adkaa karin oon asiga aan wax la yeeli karin inuu isagu waxyeelaya mooyaane inta kale waa mahadsan tahay fariintaas baa ka muhiimsan aruuftaas amniga oo qarankaa ku jirna baa ka muhiimsan waa mahadsan tahay waxaan siinayaa markana dhegeysto kale oo magaalada muqdisho jooga maryan magacaago saddexan meesha aad joogtid iyo su-aashaada adoo soo koobaya
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maryan axmed ugu horeyn waxaan salaamayaa guddoomiyaha maxkamadda sare maxkamadda ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida waa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida
ma guddoomiyaha ciidamada maxkamadda qalabka sida anigoo ka duulayo shaqada darda shaqada dardar kale ee baryahan maxkamadda ciidamada qalabka sida ay qabanayso waxaan rabaa in aan weydiiyo su-aal ka guuxeyso dadweynaha weliba jecel dowladnimada iyo muxuu ahaaye ki sharciga jecel oo aan leenahay waa inta yar ay dawladda ku dhaqdhaqaaqayso mudana guddoomiye maxay galabsadeen waalidiinta aada xukumaysaan oo dhalay dhalinyarada ma dhihi karnaa dhalinyarada shabaabka ku biira khiyaano khiyaanooyinka ay maleegayaan dhalinyaradaas waalidiinta wax qaax kuma laha maadaama dawladii mas-uulka ka ahayd shacabka iyo dadka iyaga laftirkooda fahmi waayeen dhibaatooyinka shacabkooda ama xarumaha loo geysanayaan waalidiinta ma ku salayn karnaa in ay wax shaqa aysan ku lahayn ay la mid yihiin dadkaasayta la dhibaateynayo maxaa koosgaray in waalidiinta laga soo saaro oo la xukumo ma dhihi karnaa iyada laftirkeeda waxay dhabarjab ku keenaysaa maxkamadda ciidamada qalabka sida maadaama shacabka soomaaliyeed aan laga maarmin taageeradooda waa mahadsan tahay waad mahadsan tahay walaashay waad mahadsan tahay hore saan u sheegaba feedbacka guud ee bulshada ka yimidna wuxuu ahaa jawaab celinta feedback soo dhaweynaya tallaabadan waalidiintana ilaa hadda tallaabaday qaadeen tallaabo ayagana ayada nafteeda soo dhaweynaysa bay ahayd maxaa yeelay ilaa afar boqol oo waalidiina markay carruurtoodii soo diiwaan geliyeen oo ilaa sagaal iyo toban waalidiinana carruurteedii carruurtoodii ay keeneen waad fahmi kartaa waa dhowrin saddex wiig afar wiig gudahood feedbacka ka imaanayana waad fahmi kartaa waxaan leenahay u xaqiijinayaa waalid aan dembi lahayn dembi lama saari doono waxaa la baarayaa sida al-shabaab qofka dembilaaba loo baaro ilmaha markii lasoo qabto waalidkana waa lagu yiri doonaa waxaa la baari doonaa inuu wax ka ogaayo in kale hadday caddaato inuusan waalidkaasi ilmahaas waxba ka ogeyn arrintooda kala socon waa loo digniin baa la siinayaa gurigiisa buuna aadayaa inuu hadda kadib gurigiisa kawarqabo iyo carruurtiisa hadday laakiin caddaato inuu ku ogaa ilmahaas falka ay ku jiraan hadda waalidku falka wuula qaybsanayaa qodobka laba boqol sagaashan iyo todoba wuxuu sheegayaa caawin dambile ayuu sheegayaa qodobka laba boqol sideed iyo saddex barre aan soo sheegay adigoo marka diinteena waxay qabtaa markii munkar aad aragto inaad suuliso oo munkarkaas aad carabkaaga ku suuliso oo aad gacantaada ku suuliso qofka u dhaweeya carruurta la hadli karaa waa waalidkiis waay marka waxaan ku xaqiijinayaa walaashay feedback fiicanna way keentay taageero hadday aheenna dad badan oo waalidiina ayaa ayaa ayaa barnaamijyo badan qabto ay ku taageerayaan weliba waxaa kasii daran hadday ilmuhu andal age yihiin amba aysan qaangaar ahayn mas-uuliyaddiisiiba u layacay oo dawladnimadii diintu ka saartay waalidnimadu marka waxaan isleeyahay waa wax tallaabo un waxay ahayd sharcigeenana aan khilaafsanayn amnigeennana lagu sugayo laguna xaqiijinayo wada shaqaynta waalidka iyo iyo maxaan ku yidhaahdaa laamaha amniga Waa dowladda mahadsan tahay.
uqoseeya En- ilaa haddana feedback bay keentay waa mahadsantaha guddoomiye ma dhacdaa in qof inta toogasho lagu xakumo raacfaan uu ka qaato oo taasi ay keento raacfaankiisi marka dib loo eego inaanu dembiile ahayn oo saa qofka lagu sii daayo waa dhici kartaa wax jiidaya male waa dhici kartaa inay dhacdo aragtaa oo laga yaabaa maxaa yeele fahamka macnihiisu waxa weeyaan qofkan wixii ku dhacay ayuu ka tabanaya amba qaabkii loo maray brocesskii loo soo maray ha noqoto amba dembi ousan lahayn oo la saaro ha noqoto asigoo difference ka dhigan ka dhiganaya arrimaha ayuu eh, raacfaanka qaadanaya marka maxkamadda sare markay fariisato waa laga yaabaa wayna dhacdaa anay qof dil ku xukunaa ha xukumin laakiin dad badan oo dembiile kale dembiye kale ku xukunaa oo ciqaabo kale ay saarnaayeen baa waxaa dhacday in maxkamadda sare markii fadhiisatay ay dadkii fasaxday ay guryahoodii aadeen waxaa ugu dambeeyey qodobka hadda udambe dad u dambeeyey oo adigu wiig wiig ka hore baa u dambeeyey waa mahadsantaha guddoomiye markana waxaan siinayaa en, dhegeystaha qadka telefoonka ku jira haya axmed
bismillahi raxmaan raxiim magacigu waa cabdifaan axmed maxamed cabdi muqdisho degmada waa beri su-aal ayaan u qabaa waxaan leeyahay waalidka la xirayo oo loo xirayo soo soo gudbinta inay noqdeen caruurtooda qolada nolol diidka ah kalsooni intay la eg ayay ku qabi karaan hay-adaha ammaanka yacni dowladda maadaama ay saraakiil sarsare ee ciidamada dowladda ka tirsan ay ka mid ahaan jireen xarakada al-shabaab ko waa su-aasha koowaad su-aasha la maxkamadda maxay ugu talagashay siyaasiyiinta saraakiisha xildhibaanada iyo guud ahaan dadka dowladda la shaqeeyo ee u taagan badbaadinta al-shabaab aada aadaad u mahadsan tahay axmed midda atan waalidiinta ah waxay horta waxay u badan yihiin propagando la sameeyey oo aan markaan baaritaan aan sameynan ay cadowgu sameeyeen oo cadowgu say dowladda iyo dadweynaha wada shaqayntooda u dhantaalaan ayay hoteelada waxay la fadhiyaan dowladda lalama shaqey karo shabaabki la xirana way soo daynayaan kii aa wax u sheegtana wuu ku sheegaya marka horta waxyaabaha caynkaasa waxaan axmed ku xaqiijinaya inay propagando u badan yihiin afarta boqol oo waalidoon kuu sheegaya haddana mid dhib hadda so- dhib haysto oo oo shaki muujinaya imaanan ah Eh, mid iyo laba waa jiri karaa oo iska maaragta ay farsamo xuma ku dhacdo waxyaabahaas in- inay dhammaadeen baan rajeynayaa waalidku waa la isyaqaanaa eh, xogtan wax waxaas wax ka daran oo la sheegaa jira oo aad sheegto haddaad waalid tahay marka inaad eh, haddaad mid aadan ku kalsoonayn midaad ku kalsoonaa kartaa marka inaad dowladdii oo dhan aad qof aad ku kalsoon tahay ka weyso oo aad xataa xogta sii mariso waxaad xaq u leedahay xataa inaad xogtaas qof kaloo muhiim oo ku kalsoontaa u dhiibto aad sii mariso qofkaas oo hay-adaha la wadaago ee xataa xataa u leedahay xaq marka arrinkaas waxaa is leeyahay waa arrin laga badbadiyey had wax weyn inay ka jiraanna ma filaya taa qodob weeye qodobka kaloo ah shaqaalaha dowladda aniga xildhibaano ma ka hadlayo xildhibaano xeer qabtaa yaalla guddoomiyay leeyihiin sharci baa ka yaalla xildhibaano iyo caynkaa ma ka hadlayo laakiin shaqaalaha dowladda horan uga hadlay shaqaalaha dowladda waxay noqon karaan dad wanaagsan kii kusoo dhex dhuuntee cadowga inuu xog waraysi la yeesho amba wada shaqeyn la yeesho ay ku caddaatana waa nooga daran yahay al-shabaab al-shabaab isaga nooga daran maxaa yeele waa cadow noo dhex jira oo xasiisyadii fadhiya oo arjis u leh wax badan oo kharibaada geysto wayna dhacda taas oo eh, eh, hadday dhacdo taas marka waxa weeyaan anaga xukunkiisuna al-shabaab sidaan kula macaamilaynana al-shabaab way ka daraa doontaa Eh, in dad qof soo daayo xildhibaan qof sooma day karo qof kaloo mas-uulna qof sooma day karto qofka mas-uulahe qofkaas haya unbaa unbaa lagala xisaabtamaya laakiin in qof xiran la doono oo dambiye waaweyn u xiran in la doono ayada horteedu waa waa khalad Eh, qolo kastana qolada ay xukunto ayay la la xisaabtami doontaa waa mahadsantaha guddoomiye aada u mahadsantaha
adaa muhiim, adaa muhiim.
inta ayaan guud ahaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida korneyl cabdiraxmaan maxamed tuur yare tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo